بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أن علم وحي ندريمينا وحي نور ماضي قيبتي كوباد وحي كتابك وقلت لقلنا شن قيباد إنه نقضه qaybtii koowaad ee hordhaca iyo gogol xaadhka naxwaha aynu ka dhignay ayaa inoo dhammaatay waxaynu halkan biidni illaahi tacaalaa aynu ka bilaabaynaa maanta waa qaybtii labaad waana naxwaha ayaan maanta bilaabaynaa insha allahu tacaalaa icraabkiisii baynu bilaabaynaa culimo waxa lagama maarmaana muqadimadii aynu soo dhigannay arday kasta inuu qalbiga ku haysto waayo waxaa la icraabi doonaa waa muqadimadeennii baabulicraab baynu ka bilaabaynaa oo cashirkeennii waa baabulicraab baabka icraabta ayaan ka bilaabaynaa inta aanan baabulicraab ka bilaabin saddex arday sidaan ognahay imtixaankii shalay aan qaadnay ardayda waxa ugu badnaa wax isku derajo keenay raggii boqolka keenay baa ugu badnaa numberka boqolka ah ayaa ugu badnaa wax isku derajo ahaa imtixaankeenii shalay waan haystaa ana natiijadiiyo waan la hadhay sidaa darteed raggaa boqolka keenay waxaan doonayaa su-aalo ka yar horeeya oo afar shan lix ah inaan weydiiyo waanan u qaybinayaa insha allah waxaa ii muuqda caamir iyo axmed iyo ragga ii muuqda hadda aan wejigoogiiyo isla garanaya magaca bal labadaa nin horta aan kasii bilaabo nacam iyo ninkaa dambe caamir waxaynu weydiinaynaa ismiga daahirkii imse qaybood buu caamir u noqdaa sideedda qaybood noo sheeg sheeg maxaa tidhi istaag sideedda qaybood ee ismiga daahirkaa noo sheeg sheeg waa mufrad munsarifa mufrad maa laa yansarifa jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir maa laa yansarifa asmaa lkhamsa musanna jamc mudakaru saalim ha fadhiisanin sideeddaa xabad baynaan tacriifinin kitaabkeenni e sideeddaba tilmaan baynu u sheegnay xabad mooyaane xabadda aanan tacriifin soo qabo asmaaulkhamsaha maynaan tacriifin maxaan u tacriifin weyne tacriif asmaaulkhamsaha maadaama tiradiisu ay kooban tahay cadadkiisun hala sheega baynu nidheyn waxba la tacriifinin baan iska ogeyn toddobada kale hal ka mida noo soo tacriifi musane noo soo tacriifi ma huwa lmusana هيا أشا كده ما دل على على اثنتين صح على اثنين أو اثنتين أو اثنتين بزيادة ألف ونون بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره صالح لتجريد وعطف مثله عليه جزاك الله خيرا اسكفر يسو شيخ أحمد الساك تعريف كعوم بسوا معنى نيسا تعريف كي هذا مصنها أينكو تعريف النيل isla tacriifka un baad soo macnaynaysaa ma huwa almusanna maa dalla cala snayn waa shardi hadda maa dalla cala snayn waa shardi maa dalla ayaa shardiga eeg eeg maa dalla waa shardiga koobaad cala snayni aw itnataynina waa shardiga labaad biziyaadati alifin wa nuunin waa shardiga saddexaad ow yaa-in wa nuun maaha shardi iyadu iska dhaaf fii aakhirihi waa shardiga afraad mayla socota hadda صالح لتجريد وشرطك شناد وعطف مثله عليه وتعريف شروط انه كقادنين او شروط عاديه هيدان دغنا انحين hadaba ma dalla markaan idhaa maxaa iga baxay waxaan musanna ahayn baa iga baxay ma dalla marka la idhaa waa maxay kaas ragii boqolka shalay keenay imtixaanka un baan doonaya inaan maanta su'aalaha kiciyo ma dalla maxaa iga baxay ma dalla ereyga ah may maa dalla qura igu daa ereyga maa dallaa maxaa iga baxay waxbaa iga baxay maa dalla marka la yidhaah waxaa jira kelmado aan dalaalo lahayn baa jira oo muhman la yidhaah kelmadaha aan dalaalaha lahayn baa maa dalla iga baxay kelmadaha muhmalka a musane ma noqon karaan cala isnayni aw isnatayni maxaa iga baxay jamcii iyo mufradkii baa iga baxay jazaaka allahu khayr biziyaadati alifin wa nuunin markaan idhaha ow yaa-in wa nuunin intaana maxaa iga baxay waa in alif iyo nuun siyaado ah ay labaynimada igu tusayaan baynu nidhi maxaa iga baxay sheekh may biziyaadati alifin wa nuun markaan idhaha waxa iga baxay ereyga zawj ah zawj macnihiisu waa maxay lamaane saw ma aha kelmadda zawj ah waa maxay macnaheedu waa lamaane waa erey ma- dalaalo leh oo maadalla bay soo gelaysaa cala tnayni aw isnatayni bay soo gelaysaa laakiin biziyaadati alifin wa nuunin ma haddee ereygan zawj ah iyo wixii lamidka ah ee shafci ahaan jiray ayaa iga baxay ama laba kutusaya ayaa iga baxay بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره آه، صالح للتجريد محاي قبحي يا صالح للتجريد وحا أن لقد شري كرينين باي قبحي سي ألفك ألفك وحا لجري كرينين ومثلا أفر بوها أفر تاسوا محيان ألفك لجري كرين إريق إثنان ألف تسابة كمدة دي إثنان ما هم صنع إساقوا لما إتصي واي ألف كان لجري كرينين أفعربك إثنان لما أرى قرأ waxaana la doonayay musanaha marka alifkiiyo nuunka la jaro inuu noqdo ereygii erey macnole oo carabiga macno kule inuu noqdaa la rabay haye kilaa iyo kiltaana way iga hadheen itnaan iyo itnatanina way iga saalixin litajriid wa cadfi milihi calayhi markaan idhahda maxaa iga baxay wa cadfi milihi calayhi marka siyaadada la jaro waxaa musanaha waa in mid lamida lagu soo cadfi karo inuu nidhi maxaa iga baxay ya mulxaqaadka qayb ka mid a jazaaka allah khayr maxaa ka mid a mulxaqaadka qaybta ah وعطف مثله عليه بان ربا شيخ محاي قهري مي وحاي قبحي مشرقين أما أبوان أما قمران مركا أبوان نرى آبه يهوية هدان سيادة دا شرو يعني اسكو سوا عطفو ما أب وأب بان رب سي أب وأم بان رب كل كوا عطف مثله عليه ما هدى مقع لما مقع اسكو مدول اسكو عطف يماها سادرتد أبوان مصنمها وملحق بين أرنينا سوعين كاماها وعطف مثله عليه كلمة داس ايقا بحضر جزاك الله خير اسكفر يا شيخ احمد ان رجي امتحان كيني ان شاء الله يطالع ايان ولي رادين ايا مصطفى انك هلك فريسين شري ميو مقية وين مصطفى مصطفى اختفى من عين الاستاذ وين مصطفى ما في هيا وحندونا يا علماء اه نعم انت استاك rag badan baa ii muuqda ama imanaya ayaa la moodaayo ii muuqda sheekh su-aasha adigaan ku weydiinaya waxay noqonaysaa musanaha shuruud baynu u sheegnay imisay ahayd shuruuddaasi shuruud lmusana tiro ii sheeg tiraan kaa raba sheekh ya ma tiraan kaa raba waa saddex idhe waa afar idhe waa shan idhe tiro marka hore ii sheeg shuruud lmusana شن الجماعة توافقون كلام صاحبكم ولا قديد يا شيخ شن ما هذا اللي قديد هيه وار يا ولي مكوات كيسان ساشنتي شروط المثنى خمسة ما كان نقطي ايش شيخ هيه مي كان يكون كلوها احtirاaزaaت ba la yidhahdaa kan tacriifkaan kala soo baxaynay kii aan qoranay maaha kii kitaabkeennan ku qornaa ee aynu macnaynay ayaan sheekh u baahanahay shuruud الmuثanى waa ragga kale dee kitaabtii baad haysiino ha waad ka ergaadhsiin karaysiin adunkuya waxaa la doonayaa ragga taagan baa la doonaya ama aan kitaabta u kala furnayn naam sheekh iska fadhiiso waan isku soo noqon doonaa kolley adiga in shاء allahu taعaalى محمود نعم يا محمود قم أولا واذكر شروط المثنى شروط المثنى ما هي هي امسا تضبا مثل لبا تضبا واسي ونكسن تضبا بو شيخ محمود يري وصحي صحي كما بل شيخ شيخ شيخ تضبا دا شرطي ايه مصنوه اولها يا أن يكون مفردا واكو ليس بعلم ما حوى القمضر ما العلم إلا ما حواه السدر اك وحا كتابك إنك قرآن علمي ماها وحلابتك وجرون بها علمي هيا شيخ وضيار فكري سابان ومالغينيا ومسكحة تكرر هذه نساء أوكي علم وحي وين نسكسوا نقون دونا عشر كينينو بلاباني culimada darajada fiican haysatay waxaan ugu tala galay iyaga laftooda inaynu su-aalaha baahino waxaanad ogaatiin cashirkeennu maanta waxaa muhiim inoo ah waa sideedda ismi daahir iyo saddexda ficil mudaaric maxaa la isku yidhaahdaa sideedda ismi daahir iyo saddexda ficil mudaaric maxaa la isku yidhaahdaa koob iyo tobankaasaan maanta ka hadlaynaa icraabtu koob iyo tobankaasay si toosa uga hadlaysaa inta kale si dadban baynu uga hadli doonaa insha allah haddaba koob iyo tobankaa koob iyo tobankaba waynu rafcini koob iyo tobankaba maxaa lagu samayn waa la rafcin koob iyo tobankaba haddana waa la nasbin koob iyo tobanka sideed ka mida ayaa la jeri saddex ka midana waa la jasmin icraabka gebigiisu koob iyo tobankaasaa muhiim inoo ah inaan qaybno oon ka warbixinno baabulicraab baabulicraabi waa icraabka baabkiisii icraabka baabkiisii baynu halkan ku arki doonaa tacriifulicraabi icraabka ayaynu tacriifinaynaa ama se aynu tilmaamaynaa alicraabu icraabku luqatan luqa ahaan min macaaniihi macaanidiisa waxaa ka mida maa ya'tii kan soo socda ayaa ka mid a ereyga icraaba markaynu doonayno luqadda wuxuu noqonayo afar macno ayaan soo qaadanay oo icraabka uu leeyahay luqadda marka icraaban macnaynayno afar macno ayuu leeyahay waxaa ka mid a alibaana ibaanadu waa wax la caddeeyo wax la kala dhigdhigo ama la caddeeyo ayaa luqadda icraab loo yaqaanaa wa yudlaqu waxaa lagu idlaaqaa calaa kulli maa shay kaste oo yaduuru ku dul wareega xowla alfasaaxati fasaaxada iyo hadalka cadcad wax kaste oo hadalka cadcad ku dul wareega ayaynu icraab odhan doonaa insha allahu tacaala waa alibaana baynu nidhi marka koobaad wax la kala dhigo ama la caddeeyo ayaa icraab horta la yidhahdaa luqadda macnaha labaad hadda macaanidani waa kuwaan isku imtixaani doono icraabka macnihiisa luqawiga ah soo sheeg baa lagu odhan doonaa afar ka mid a ama laba ka mid a ama saddex ka mid a macnaha labaad ee icraabku uu leeyahay ataqayuru waa doorsoon ataqayuru waa doorsoon icraabka doorsoon waa loo yaqaanaa waa luqa ahaan marka la joogo ka qowlihim weeye hadalkoogii acrabad waxaa doorsoontay macidatulbaciiri awrka ama neefka geela ah calooshiisii hasha markay caloosheedu xadhaadho ama ay calooshu doorsoonto isbedesho ayaa acrabad inta badan kelmaddaa waxaa fiicnayd masiidkii baan ku dhawaaqnaye carabtu caribad bay odhan jireen caribad macidatulbaciir caribadii baan masiid acrabada inagu ka keenay caribad macidatulbaciir neefka geela ah calooshiisii ayaa doorsoontay ama xadhaadhay waa caribad markaa waa doorsoonka iyo isbedelka sida xadhaadh neef buu xadhaadhay marka la leeyahay oo kale macnaha saddexaad ee icraabku uu ku yimaado alxubbu baa la yidhaahdaa jacaylka iyo kalgacaylkana icraabku uu ku yimaadaa ereyga icraab ah markaan doonayno alxubbu oo kalgacayl ama jacayl ah ayuu ku imani maalan ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi tusaalihii waan iska daynay alxubbu un baynu soo qaadanee curuban atraaban buu ilahay yidhi xuurulciinta markuu tilmaamayey xuurulciinta hadda culima xuurulaciin maaha iska ilaaliya haddii xuurulaciina nidhaahno waxaa laga yaabaa khatarteeda kelmaddan ku hadalnay waa kelmad aad u weyn waxaa laga yaabaa kelmad khatara inay tahay xuurulaciin maaha xuurulaciin haddaad tidhaa maad garanaysaa waa xuurtii la lacnaday wey oo goormu ilaahay lacnaday waa xuurul ciin ciin dheh ciin geedkan ciinka oo kale sidiisa ugu dhawaaq waa xuur ciin waa xuur kuwii indhaha cadcadaa ciin ee indhaha waaweynaa ereyga ciin iyo indha waaweyni waa jamac ciin waa indha waaweyni waa xuurun iyo alciin saasuu ereygu yahay haddaba rabbi markuu xuurulciinta ka hadlayey wuxuu yidhi curuban atraaban ereygan curuban icraab bay ka timid ereygan curubani icraab bay ka timid waa maadadii icraabka curuban buu ilahay waa kuwo ragooga jecel atraaban oo isku wada ayni ah waa curuban atraaban buu ilahay ku tilmaamay curuban waa icraabkii waana jacayl kelmadda saddexaad ataxsiin baa la yidhaahdaa icraabka macaanidiisa ataxsiin baa ka mid a wax la hagaajiyo ama la qurxiyo culimada qaarkood baa halkaas soo geliyey icraabkan inagu aynu isticmaalno waa kalaamka hagaaji oo khada'a ka ilaali ama kalaamka qurxi oo wanaaji weeye afar macno oo icraabka luqadda loo yaqaano ayaynu halkaa ku tilmaannay waa afar macno oo icraabka ereyga icraaba luqadda loo yaqaano haddaba waxaad ogaataa markaan erey sharxayno laba dhinac baynu u sharxi marna icraab ahaan waa luqa ahaan baynu u sharxi marna istilaax ahaan baynu u sharxi hadda aad ila socdaa culimo erey kastoo la sharxayo waxaa lagu odhan luqa ahaan iyo istilaax ahaan ardayda qaar bay labadan erey iskaga qaldan yihiin luqa ahaan iyo istilaax ahaan maxaa looga jeedaa horta luqa ahaan icraabku waa maxay macnihiisu baan ku odhan haddana istilaax ahaan waa maxay baan ku odhani luqo iyo istilaax waa lagama maarmaan labadan erey inaynu garanayno luqo iyo istilaax labadan erey waa inaan garanayno luqo iyo istilaax tusaale aan ku siiyo aad ku fahantid inteennan masaajidka wada fadhida haddaynu ku heshiinno kaalay kelmadda kaalay ah waa fadhiiso eegeeg afgarashaynu inagu yeelannay waa inteennan waxaynu nidhi culimo maanta laga bilaabo ereyga kaalay ah aynu u isticmaalno fadhiista maxaynu inagu u naqaanaa kaalay markaa fadhiiso haddii kaalay lagu idhaha maxaad samaynaya adoo masaajidka jooga kaalay haddaan ku idhaha maxaad samayn dee waad fadhiisani nin haddaba aan af soomaaliga garanaynin ayaa ku yidhi ii macne i bar af soomaaliga kaalay baad soo gaadhay markaa inaad u sharaxdo kaalay kaalay waxaad odhani luqadda luqaddu waa sida dadweynuhu u yaqaan waa ii imo istilaaxa istilaax waa heshiis gaara oo dad gaari ay ku heshiiyeen ereyga kaalay ah luqadda waa imo ereyga kaalay ah marka istilaaxa iyo heshiiska laga hadlayo masaajidka calimataanna waa fadhiiso hadda may fahanteen kolkaa luqo iyo istilaax marka ereyga lagu leeyahay maxaa looga jeedaa luqaddu waa sida dadweynuhu ay waxaan u yaqaaniin istilaaxuna waa dad gaarihi waxay ku heshiiyeen iminka fuqahadu istilaax gaaray leedahay oo wax gaara nuxaadda iyo naxwiyiintuna istilaax gaaray leeyihiin sarfiyiintu istilaax iyo heshiis gaara bay leeyihiin nimanka xisaabtu istilaax gaara bay leeyihiin eeg cilmi kastood dhiganaysaa istilaax iyo wuxuu leeyahay heshiisyo gaar ah oo isaga loo isticmaalo ayaa jira waxaynu leenahay ereyga icraaba luqadda iyo sidii dadweynihii carbeed ay u yaqaaneen iyo istilaaxa sida nuxaadda gaarkii ay ereygan u isticmaalayaan labadaa dhinac baynu ka baranaynaa icraabku luqadda afartaa macno ayaynu soo qaadanay afar macno macnaha koowaad alibaana waa caddayn in shayga la caddeeyo macnaha labaadna waa ataqayur doorsoon shaygu uu doorsoomo macnaha saddexaadna waa alxubbu kalgacayl shayga la jeclaado macnaha afraadna waa ataxsiin qurxin shayga la qurxiyo afartaa macnaba waa xagga luqadda weeyaan waxaad ila eegtaa istilaaxa iyo heshiiska haddaba nuxaadda heshiiska nuxaadda icraab marka laga hadlayo ee kitaab aad aragto icraab qorayo naxwo ah maxaa looga jeedaa heshiiska nuxaaddu ay qoreen ereyga icraab ah waxaa looga jeedaa labay ugu kala jabeenoo way isku khilaafeen nuxaadii baa heshiiskoogii laba laba laba u qaybsamay kuufi iyo besri bay u qaybsameen labadaa madhab bay u qaybsameen ninka kuufigi ihi wuxuu leeyahay icraab anigu waxaan u aqaanaa hadda aada ii eega icraab waxaan u aqaanaa buu kuufigu qabaa kelmadda xarafkeega u dambeeya xarakada ay leedahay doorsoonka uu sameeyo kaasaan icraab u aqaanaa buu ku yidhi maran kugu soo celiyo kuufigu siduu icraab u yaqaan kuufiyiintu oo niman kuufo dega bay ahaan jireen madhab kuufo ka aasaasmay buu ahaan jiray kadibna adduunkoo dhan buu gaadhay hargeysaa laga ya aduu inaad kuufi tahay baa laga yaabaa haddaan ku waraysto masaa'ilka aad taageersantahe xagga naxwaha ah inaad kuufi tahay kuwii kuufiyiintaa dhici kara inaad besri tahay baa laga yaabaa inaad naxwahaba bilow ku tahayoo adan kala geranayn baa laga yaaba intaba way dhici kartaa kolka waxaan uga jeednaa haddaba kuufiyiintu oo nimankii kuufo degi jiray icraabka waxay yidhahdeen annagu waxaanu u naqaanaa icraab kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakada uu leeyahay doorsoonka uu sameeyo kaasaan icraab u naqaanaa bay yidhahdeen haddaba kelmad markay yidhahdeen maxaa kaa baxay gidaarka haddaad sii eegta icraab ma yeelanaya may dee gidaarku ma kelmad baa haddaad iswada eegtiin ka warrama idinku icraab ma yeelanaysiin maya waayo kelmada ma ihin de kelmaddu waa erey lagu hadlo haddaba erey lagu hadlo inoo soo raadiya waa muxamed oo kale muxamed kelmad bay yidhahdeen waa muxamed oo kale xarafkeega ugu dambeeye muxamed waa maxay xarafka ugu dambeeye muxamed uu leeyahy waa maxay waa daalka waxay ku dhahaen kelmadda xarafkeega ugu dambeeye daalka ah xarakadiisa godaalkaa ama kordhowga ihi marka ay isbedesho ee godaalnimada ay iska bedeshay kordhownimo isku bedesho hadde godaalka laftiisa ma aha kordhowga laftiisana ma aha waa isbedelka isweydaarashada weeyi xarakada iyo isweydaarashada way kala duwan yihiin isweydaarashadaa lafteeda iyo isbedelidaa lafteeda ayaanu annagu icraabka u naqaanaa bay ku yidhahdeen haddaba sheekow haddaad kuufi tahay waxaan kelmad ahayn icraab ha ku sheegin welibana kelmadda xarafka koowaad xarakadiisu hadduu doordoorsoomo icraab ma aha kelmadda xarafkeega dhexe icraab xarakadiisu hadday doordoorsoontana icraab ma aha kelmadda xarafka ugu dambeeya ay leedahay waa muxamedun daalka ku jira daalkaasi markuu laba xarako oo kala duwan qaato ayaad odhanaysaa war xarakadii godaalka ahayd markay kordhow isku bedeshay isbedelidaasaan icraab u aqaanaa lama arki karayo culimo bal hadda soo eega icraabka waxaan ku yidhi waa waa damadii oo damanimadii ka tagta oo kasranimo tagtay ama fadxanimo tagtay lama arkayo markaa waxyaabo badan oon la arkin oo jiraa jira gacantaydaa halkeen ku tiiriyey bal soo eega gacantaa halkeen ku tiiriyey kursiga saw maaha saddex erey baa wada jooga halkaa saddex erey baa halkaa wada yaalla waa ta la tiiriyey iyo halka lagu tiiriyey iyo tiirinta lafteedii si fiican hadda gacantaa u eega ta la tiiriyey miyaad arkaysiin hore waa maxay tala tiiriyey waa gacanta halka lagu tiiriyey ma arkaysiin halka lagu tiiriyeyna waa kursiga tiirinta ma arkaysa haddaba sheekhow tiirinta ma arkaysid wuu jiraa caqligaagaa garanaya laakiin indhahaaguma qabanayaan dee tiirinta ma arkaysid haddaad i tidhaa tiirinta waan arkayaa hadda aad u eg yaanan ku qasbin aqoonta layskuma qasbo sheekhow sidaad kolba intaad adig garashadaadu tahay baad ka jawaabaysaa inta aad moodaysid sidaad moodaysa uga jawaab tiirinta hadda ma arkayo haddaad tidhaahdo tiirinta lafteedii waan arkayaa gacantaydaa markaad soo eegtid iyo kursiga waxaan ku odhanayaa sheekow tiirintu horta gacan iyo tiirin ma isku midba tiirin iyo gacan ma isku midba mise waa kala laba dee waa kala laba tiirin iyo kursina ka waran haddaba iyaguna sow kala laba maaha maxaad aragtaa haddaba sii eeg bal hadda gidaarka ka shisheeye ha eegin khamiiskaygan sokona ha eegin eeg eeg waa gacan iyo maxaad aragtaa iyo kursi bes bes wax kaloon arkaa hay odhanin de taabsi baan ku odhani layne wax kaloon arkaa hay odhanin tiirintu gacantana maaha kursigana maaha waa wax labadan dhexdooda ka dhalanaya oon la arki karaynin weeye lama arka hadda ma jiro kumelihi eeg eeg laba qodob ka kala ilaaliya waxaasi ma jiro in lagu yidhaahdaa waa waa de khalad waxani wuu jiraa laakiin ha jire e eeg isheennu ma garanaysa caqligeennaa garanaya isheennu ma arkaysa caqligeennaa arkaya kolkaa kuufigu markuu kuu nin kuufi icraabka macraynayo wuxuu ku leeyahay war kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakada uu leeyahay isbedelidda ay samaynayso ayaanu icraab u naqaanaa intaa waad ila fahanteen baan u malayn waa kuufigaasaa ku tilmaamay bal hadda besriga ma eegnaa waa nimanka xoogga badane besriyiintu siday icraab u yaqaaniin bal ma eegnaa culimo albasriyuun waxay leeyihiin icraabka ay icraab u yaqaaniin kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadeeda allah war way fudud yihiin iyaguy xarakadu doorsoonka ay samaynaysa ma aha xarakada lafteeda haddaba haddaad besri tahay maxaa icraaba muxamedun markaad soo qaadato godaalka laftiisaa icraaba haddaad muxamedan soo qaadatoon kor dhabayaa icraaba kordhowga laftiisaa icraaba haddaad muxamedin soo qaatoon hoos dhigo maxaa icraaba hoos dhigga laftiisaa icraaba labadaa madhab faa'iidadooda iga kala waran sheekhow waa laga yaabaa inaad naxwaha wax yar aragtaye jaaa zaydun haddaad zaydun icraabaysa maxaad ku icraabi eeg hadda ereyga zaydun ah haddaan icraab ku idhaa haddaad basri tahay waxaad odhanaysaa faacil marfuuc wa rafcuhu halkaasaa lagu kala baydhay faacil marfuuc wa rafcuhu dama oo damada lafteeda rafcihii icraabka ahaa ah haddaad laakiin kuufi tahay waxaad odhanaysaa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi dama wa calaamatu ereygaa calaamad ah calaamatu rafcihi iyo calaamatu nasbihi iyo calaamatu jaz maad maqasheen ereyada soo calaamatu rafcihi maydaan maqal ereyga calaamada dadka sitaa waa dadka kuufiyiinta la yidhaahdo weeye oo waxay ku leeyihiin war rafcuhu lama arki jirine doorsoon ku ahaaye waxa la arki karayay un xarakadiisa oo damadii iyo kordhowgii iyo ah kuwa unbaa la arki karayay tacriifulicraabi icraabka tacriifkiisii alicraabu icraabku luqatan luqa ahaan min macaaniyihi macaanidiisa waxa ka mida maa ya'tii waxa soo socda ayaa ka mida alibaanatu waa caddayn shayga la caddeeyo wa yudlaqu waxa lagu idlaaqaa calaa kulli maa shay kaste oo yaduuru ku dul wareegaya xowla alfasaaxati fasaaxada dusheeda macnaha labaad ataqayuru waa doorsoon ka qowlihim hadalkoogoo kaleba weeyi acrabad ay caribad waxa isbeddeshay macidatu lbaciiri awrka ama neefka geela ah calooshiisii ka saddexaadna waa alxubbu oo kalgacayl ah tusaale haddaad u baahatana waa curuban atraaban ka afraadna waa ataxsiin oo qurxin ah tusaale haddaad u baahatana waa acrib haadihi lkelima oo kale wasilaaxan heshiiska nuxaadda bal hadda eeg heshiiska nuxaadda faqad carafahu waxay ku tacriifiyeen alkuufiyuuna nimanka kuufiyiinta la yidhaahdaa biannahu icraabku tagayuru axwaal awaakhiri alkelimaat kelmadaha aakhiradooda dambe xarakadoodu doorsoonka ay samayso biannahu tagayuru axwaal awaakhiri alkelimaat halkaa culima waxaan isku yar baraarujin lahayn khayr allaha siiye sheekheenii ajruumiga ahaa markuu mas'alada marayey tagyiir buu macneeyey tagyiir buu yidhi ereyga tagyiira buu isticmaalay tagyiir maaha meeshuye waa tagayur weeyaan iska ilaaliya tagyiir maaha waa tagayur culimmadii ajruumiga kitaabkiisa sharaxday weynanka way baraarujiyeen mas'aladuna nin kastoo luqawi wuu garanayaa markaaba wuu fahmayaa meeshu inayna tagyiir ahayne inay tagayur tahay faqad carafahu waxay ku tacriifiyeen alkuufiyuuna nimanka kuufiyiinta la yidhaahdaa biannahu isagu tagayuru axwaal awaakhiri alkelimaat waa kelmadaha awaakhirtooda oo xagga dambe ah axwaashooda ereygaa axwaal ah xarakaa looga jeedaayo oo fahmaa ereygaa axwaala number kow baan qabannay maxaa hoosta inoogu qoran axwaal hiya alxarakaat walsakanaat walxuruuf annaa'iba can alxarakaat axwaal waa xarako kuufigu wuxuu ku leeyahay icraabku waa kelmadaha xaggooga dambe xarakadoodu doorsoonka ay samayso doorsoonkaa maxaa sabab u ah oo sababtiisu ay tuu la doorsoomayaa biikhtilaafi alcawaamil cawaamisha iskhilaafkeega addaakhilati calayha ee dusha ka gelaysa cawaamisha dusha ka gelaysa ayay sababtuna tahay cawaamisha dusha ka gelaysa ayay sababtu tahay biikhtilaafi alcawaamil addaakhilati calayha lafdan xagga lafdigay ka doorsoomi kolka waxaa lagu leeyahay kelmaddu waa inay xarako kala duwan qaadato sababtuna ay noqotaa xareen caamilkan ka horeeya masalan jaaa zaydun baynu odhan oo hadda zaydkii waynu godi ilan jaaa ka horeeye haddana ra'aytu zaydan baynu odhan oo waynu kor dhabi ilayn ra'aytu baa ka horrayse haddana marartu bizaydin baynu odhan oo waynu hoos dhabi ilayn ba baa ka horrayse kolkaa waa biikhtilaafi alcawaamil addaakhilati calayha maxaa iga baxay markaa biikhtilaafi alcawaamil addaakhilati calayha waxaa iga hadhaya haddii caamil la'aan ereyga uu la doorsoomo icraab ma aha caamil la'aan hadduu la doorsoomo xulima icraab ma aha masalan maxaa caamil la'aan la doorsoomaya caamil la'aan waxaa la doorsoomaya kelmadda xaysu ah ilaa sagaal siyood bay carabta ugu dhawaaqaan qolooyinka qaar xaysu bay yidhahdiin oo way godaan qolooyinka qaarna xaysa bay yidhahdiin oo way kor dhigaan qolooyinka qaarna xaysi bay yidhahdiin oo way hoos dhigaan icraab maaha xarakadaa kala duduwani oo maxay icraab u noqon weyday sawta kelmada sawka xarafkii ugu dambeeyey xarakadiisii uu isbeddel samaynayo dee caamil baan sabab u ahayn caamil ayaan sabab u ahayn shardi xarakadan kala duwan waa inuu caamil uu sabab u yahay baa laynaga rabaa culimo biikhtilaafi alcawaamil addaakhilati calayha lafdan lafdiga waa inuu ka doorsoomo oo xarakooyinkan waa in la arki karayo lafdan waa inuu ka doorsoomo xarakooyinkan waa in la arki karayo oo masalan marka xarakooyinka la arki karayo waa markay maxay oo kale yihiin xarakooyinka marka la arki karayo masalan waa marka ay noqonayaan muxamed oo kale waxaynu odhanaynaa jaaa muxamedun waan godaynaa haddana waxaynu odhanaynaa ra'aytu muxamedan waan kor dhigaynaa haddana waxaan odhanaynaa marartu bimuxamedin waynu hoos dhigaynaa waa xarakooyin kala duduwan laakiin nasiibka bal hadda ila soco haddii xarakooyinku una sidaa u muuqanaynin lafdi maahay waa taqdiir muuse oo kale hadday noqdaan waxaa la odhanayaa jaaa muusa domadii baa qadaran haddana waxaa la odhanayaa ra'aytu muusa fadxadii baa qadaran haddana waxaa la odhanayaa marartu bimuusa kasradii baa qadaran waad ila socotaa baan u malaynayaa biikhtilaafi alcawaamil cawaamisha iskhilaafaysa ayay sababtu tahay addaakhilati calayha ee dusha ka gelaysa lafdan lafdigay ka doorsoomi oo lafdiga ayay ka doorsoomayaan ow taqdiiran ama taqdiirtay ka doorsoomi oo taqdiirta ayay ka doorsoomi fatakuunu alxarakaat xarakooyinku waxay noqoni muqadaratan kuwo la wada qadarayo qaar badan waa markay lafdiga tahay sida jaaa muusa oo kale muusaa yimid kamaa takuunu alxuruufu siday xuruuftuba u noqonayso muqadaratan mid la qadarayo aydan sidoo kale oo xuruufta la qadarayaa waa maxay asmaaulkhamsaha waxaan soo barannay in wow lagu rafcinayo oo alif lagu nasbinayo oo ya lagu jerayo haddaba wowgii lagu rafcinayay baa qadarmaya xarakadii baa qadarantay oo jaaa muusa damaa qadaran dee xuruuftiina way qadarmi kamaa takunu alxuruufu muqadara aydan wadalika midlu qowlika waa hadalkaaga oo kale jaaa abulfadli haddaan abulfadli idhaahdo yaa iminka asmaaulkhamsaa yaa asmaaulkhamsaa jaaa abulfadli haddaan idhaahdo ereyga abu abaas mawl khamsa maxaa lagu rafcinayaa abuuda wow baa lagu rafcinaya laakiin la soco oo wowgii miyuu muuqdaa eeg waan arki karaynaa dhawaaqa ma muuqdo bal ku dhawaaq abulfadli abul war ba'da maadan laamka ku reebaynin maxaan leeyahay bal ku dhawaaqa hadda ja abul abuu melihi abuu maaha waa abul abulfadli kolka naxwuhuna wuxuu ku saabsan yahay dhawaaqa ee qoraalka maaha taa ogaada hadda abulfadli markaan qorayo wowgii waa kanoo wuu joogaa laakiin markaan ku dhawaaqayeen abulfadli le wowgii ma akriyayo wowgaasi waa maxduuf baa la yidhaha haddaa jaa abulfadli icraab lagu yidhaha waxaad ku icraabi abulfadli waa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw lmaxduufatu liltiqaa'i saakinayni alwaaw lmaxduufatu liltiqaa'i saakinayni niyaabatan can اdama liannahu ismu min alasmaaءi اlhamsa أو الستة المفردة المكبرة المضافة لغير ياء المتكلم غير نسبية وهو مضاف الفضل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كثرة ظاهرة على آخره جاء أبو الفضل فالواو ووذ في أبو كلمة أبو أكجرته محذوفة ولا حذفي نطقا مركا لقو هضليو مكتوبة وانا لقري ولا قرية خطا حلقة وحلا قريو ووغا سوانا منطوق حلقة ايوان مكتوب xilliga qoraalka waana maxduuf xilliga nudqiga falicraabu icraabku cindahum kuufiyiinta agtooda macnawiyun waa shay macnawiya oon la arki karaynin laysa lahu xadun nasiib iyo ayaan uguma aha fi lisaani carabka carabkeennu haddaba icraabku xaq kuma leh lama arki karayo markaa icraabkii icraabku wax la arki karayo ma aha cinda alkuufiyiin waad ila socotaa baan u malaynayaa wa ama albasriyuuna nimanka basriyiinta ah faqad carafuuhu waxay basriyiintu ku tacriifiyeen icraabka markay tacriifinayeen biannahu icraabku aharun waa raad ereygaa ahara waxaa looga jeedo fahma aharun raad buu ahaan jira hadda xarakaa looga jeedaa xaraka iyo wixii wakiilka ka ahaabaa aharka looga jeedaa waxay kufi basriyiintu icraabka yidhaahdeen af soomaali waan kusii sharaxnay waa kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadiisa weeyi wa ama albasriyuuna basriyiintii faqad carafuuhu waxay icraabka ku tacriifiyeen biannahu icraabku aharun waa raad daahirun muuqda ow muqadarun ama la qadarayo yejlibuhu waxa soo jiidaya alcaamilu caamilka ayaa soo jiidaya fii aakhiri lkelima kelmadda aakhirkeeguna ku soo jiidaya waxay yidhaahdeen war waxa weeye icraabku xarakadan muuqata ee caamilku uu keenay aakhir alkelima uu keenay falicraabu icraabku cinda albasriyiin basriyiinta agtooda daahirun waa wax muuqda haddaba basriyiintu icraabku waa wax la arki karayo waaba damada iyo kordhowga iyo hoos dhigga weeyaan waa wax la arki karayo kan dambe icraabka waa la arkayaa ah ayay muxaqiqiintu qabaan isagaana ardayga bilowga ah u fudud waayo ardayga waxaad leedahay war icraabku waaba damada ha isdhibina icraabku waa damada baad odhanaysaa aqsaamulicraabi icraabka qaybihiisii icraabku muxuu u qaybsamayaa culimo afar buu icraabka u qaybsamayaa rafcun waa rafco wahiya iyadu luqatan luqa ahaan muطlaqu lirtifaaci waa irtifaac muطlaqa waa korukac dhammay taran aan la kala qaadaynin weeyi waa muطlaqu lirtifaac wasilaaxan isilaaxa iyo heshiiska ay yidhaahdeen nuxaadu rafcaha aynu ula baxnana waa tagayurun isbedel iyo doorsoon doorsoonkaasi halku ku dhaco ma garanaysaa kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadiisu ku dhacaa doorsoonkaasi tagayurun waa doorsoon makhsuusun khaas ah oo talow halkuu khaas ku yahay doorsoonkaasi kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadiisuu doorsoonku khaas ku yahay wa calaamatuhu asdaanta lagu garanayo rafcuhu rafcaha lama arko siduu kuufiga qabo waa doorsoon door icraab oo dhan dee lama arkaynin rafcihiina icraabka jus ka mida bay noqoto lama arkayo laakiin wa calaamatuhu calaamadiisu addamatu waa damada mar kastoo damo aragto rafcaha halkaa ku qarsoon iyo wamaa naaba canhaa waxa damada wakiilka ka ah saddex erey oo damada wakiilka ah ayaynu arki doonaa iyagana watadkhulu way gelaysaa waa rafcihii cala alasmaa'i asmaada ayay gelaysaa walafcaali ficiladana way gelaysaa haddaba rafcuhu markaan ku leeyahay asmaada way gelaysaa asmaadu waa imisa asmaadan toos loo rafcinayaa waa sideeddii ismi daahir culimo sideeddii ismi daahir ayaa lagaa rabaa inaad ogaatid in la rafcinayo afcaashan loo jeedaana waa maxay waa saddexdii ficil mudaaric isku gee markaa koob iyo toban haddaba marfuuca laguu sheegi dooneed baran doontaa waa imisa naxwaha oo dhan wax marfuuc la yidhahaood baran doontaa waa koob iyo toban koob iyo tobanka maynan muqadimadii kusoo qaadan ismiga daahirkaana sideed buu ahaa ficilka mudaaricna saddex buu ahaa war intaa un iskugu keengee xaraf la rafciyaa ma jiro haddaba watadkhulu waygeli cala alasmaa'i asmaada oo sideedii ismi daahira walafcaali ficilada oo saddexdii ficil mudaarica koob iyo tobankaasuu rafcuhu ka warbixin doonaa sida muxamedun yadhabu oo kale muxamed wuu tegayaa muxamedun ismi buu ka socdaa yadhabuna ficil buu ka socdaa qodobka labaad waa nasbun weeyi qodobka labaad waa nasbo haddaba nasbuhu icraab buu noqonayaa culimo wahiya luqatan luqa ahaan waa muطlaqu lintisaab ooganka oo dhan baa horta luqadda loo yaqaan ereyga nasbi waa ooganka oo dhan haddaad istaagto oo kale ama mudhad u kala baxdo oo kalood iskala bixiso nas baa meesha yaalla wahiya luqatan luqada waa muطlaqu lintisaab oogan oo dhan baa loo yaqaanaa wasilaaxan heshiiska culimadana icraab wax nasbo waxaa la yidhaah tagayurun doorsoon makhsuusun khaas ah oo halkee lagu khasisay talow doorsoonkan kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisaa lagu khasisay wa calaamatuhu asdaantiisuna alfadxatu waa fadxada iyo wamaa naaba canhaa waxa wakiilka ka ah nasbada lama arko oo dee icraab bay qeybtiisa tahay icraabkana lama arkayn kuufigu siduu qabay wuxuu ku leeyahay nasbuhu kolkaa calaamadiis waa doorsoonka gaarka ah ee calaamadiisu fadxada iyo waxa wakiilka ka ah uu yahay wahiya nasbuhu tadkhulu waxay gelaysaa cala alasmaa'i asmaada way geli waa imise asmaadaasi dee sheega culima asmaadaasi imise ahayd sideeddii ismi daahir iyo walafcaali ficilada ficiladaasina waa imisa saddexdii ficil mudaaric naxwihii halkanaa laga bilaabi jiraye intii aan soo dhigannay oo dhani naxwo aan la dhiganin weeyaan saa ma ogtihiin wixii aynu soo dhiganaynay oo dhan waa naxwo aan la dhigan laakiin yuu ku anfacayaa halkan uu ku anfacayaa durtaba nasbuhu halkuu ka shaqayn doono waa koob iyo toban qodobe koob iyo tobankii qodob dee waad garanaysiin sideed ismi daahir iyo saddex ficil mudaaric lan adlima axadan qofna dulmin maayo baad odhan lan adlima axadan qofna dulmin maayo haddaba adlima miyayna ficil mudaaric oo mansuuba ahayn axadanna miyayna ismi ahayn iyaduna mansuuba waa ficil mudaaric oo mansuuba iyo ismi mansuuba labadaa ayay iskugu jiraan meeshu qodobka saddexaad waa khafdun amaa jarun khafdo iyo jer waa laba erey oo isku mida khafdahana kuufigaa isticmaala jerkana besrigaa isticmaala u fiirsa hadda culimo khafdo iyo jer horta waa laba erey oo isku mida khafdaha yaa isticmaala baynu nidhi khafdaha ninka kuufi kuufiyiinta isticmaala jerkana yaa isticmaala besriyiinta ayaa jerkana isticmaala khafdo iyo markaynu ka hadlayno jer waa kuufi iyo besri baa kala qaadanaya oo kala isticmaalaya waana isku macno uun adigu u fiirso af soomaaligeenna markaad leedahay hebel baan wacay iyo hebel baan u yeedhay wacay iyo u yeedhay maxay kala yihiin sow isku macno ma aha laakiin laba magaalun baa lagu kala isticmaalaa hargeysina waan u yeedhay bay odhanayaan xamarna waan wacay baa la odhanayaa soo caynkaa ma aha kolka waxa weeye waa laba erey oo isku miduuna isku ujeedun baa laga leeyahay jer iyo khafda waa saas oo kale khafdaha kuufigaa isticmaala jerkana besrigaa isticmaala wahiya iyadu fi listilaaxi istilaaxa culimada heshiiska culimada waa khafdaha amaa jerka tagayurun waa doorsoon makhsuusun lagu khasisay kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadiisa wa calaamatuhu calaamadda jerka ama khafdaha lagu garanayaana alkasratu waa kasraha oo hoos dhig ah iyo wamaa naaba canhaa waxa wakiilka ka ah kasraha iyo waxa wakiilka ka ah ayaa lagu garanayaa wahiya jerku makhsuusatun waxaa lagu khasisay bilasmaa'i asmaada jerku yuu yuu yuu ku khaas yahay baynu nidhi asmaada asmaadu waa imisa sideed haddaba khafduhu intuu ka hadla ma garanaysiin imise qodob buu khafduhu ka hadlaa sideed qodob buu khafduhu ka hadlaa rafcaha iyo nasbuhuna imisay ka hadlayeen imise qodob khafdaha eeg rafcaha iyo nasbuhu yay ka hadlayeen rafco iyo nasbo koob iyo toban khafduhuna yuu ka hadlayaa sideedoo intii ismigunbuu ka hadlayaa oo sideeddii ismi daahira waa sideeddii hadda aan caamir ka dhegaysanaynay وعلامته الكسرة وما ناب عنها وهي مخصوصة وحلقو خصيصة بالأسماء أسماء سيدي دي بلوغة جيدة سيدة على الله أوكلا مثل على الله الله هذا واسم وانا دي مجرور أما مخصوص إعرابك قضبك أفراد والجزم وين جزمه بنقونا يا قضبك أفراد الجزم وهو جزمه لغة لغة أهان ومطلق القطع وحلك لقويو waa kala goyn ama kala jarid baa horta loo yaqaanaa jazmo af carabiga jaridda ama goynta ayaa la yidhahdaa jazma luqadda waa dadweynaha carabtu siday jazmaha u yaqaaniin waa goyin wa huwa luqatan luqa ahaan waa mutlaqulqadci goyn oo dhan baa la yidhaahdaa jazmo wa fil istilaaxi heshiiska nuxaadana ereyga jazma ah waxaan u isticmaali doonaa hadduu ilaahay yidhaah tagayurun waa doorsoon makhsuusun khaas ah oo halkee lagu khasisay kelmadda xarafkeega u dambeeya xarakadiisa wa calaamatuhu jazmaha waxaa calaamad u ah asukuunu reebniinka markaad reebniin aragto calaamadii jazmaha ayaa meeshan yaalla iyo wamaa naaba canhu wixii sukuunka naa'ibka ka ahaa wa huwa jazmaha makhsuusun waxa lagu khasisay bilafcaali ficilada baa lagu khasisay jazmuhu muxuu khaas ku yahay markaa ficilada ayuu khaas ku yahay oo ficiladaa la jazmiyaa sida lam yelid oo kale ilaahay ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin lam yelid waa la jazmiye waa ficil walam yuuladna waa la jazmiyey haddaba jazmihii ficil baynu ku khasisnay baynu nidhiye ma garan karaysin jazmuhu intuu ka hadlayo imise qodob buu jazmuhu ka hadli doonaa saddex ilan ficilku saddex un baa ficil mudaaric saddex un buu ahaaye saddexdii ficil haddaba halkaa waxaad ogaateen icraabkan inoo soo socda weli muqadimadii icraabkaan ku jirnaaye ee cashirkeennan berriya waxaan ka hadli doonnaad ogaateen waxaan ka hadli doonaa rafcaha koob iyo tobankiisa qodob iyo nasbaha koob iyo tobankiisa qodob iyo khafdaha sideeddiisa qodob iyo jasmaha saddexdiisa qodob armayna iska waadix ahayn bal intaa isku geeya aad ogaatiinba icraabka eh bal isku geeya intaa rafcuhu imisuu lahaa horta tirada guud waa saddex iyo soddon saddex iyo soddon qodob baynu baabkan ugu talagallay inaan kaga hadalno saddex iyo soddonkaa waynu iska dhegaysani maalinta aynu iska dhegaysanno ardayga natiijada waan soo qaadanaya ka u hooseeya iyo ka u sarreeya waa laga dhegaysanaya culimo ha ku talagelina inaan lagaa dhegaysanaynin arday kaste waxaan ugu talagallay dhaafi mayno haddaan halkaa dhaafna xaggeed ku socotaa ma kitaabka waan dhameeyey baad doonaysaa sheekh wax la dhameeyaa waxba faa'iido ma leh inaad arday ahaato weligaaba soo socdo uun waxa ka fiican inaad muddo intaad waktigaagoo dhan wada bixiso aad noqoto qof soo baxay ayaa ka faa'iido badan saddex iyo soddon erey baynu saddex iyo soddon kelmadood wey waxaan halkan ku baran doonaa saddex iyo soddonkaasi waa maxay rafcuhu imisuu ka hadlayaa imise meelood asmaad iyo afcaasha baynu waa isku imisa waa koob iyo toban nasbuhuna muxuu ka hadlayaa waa isla koob iyo toban un isna nasb khafduhu muxuu ka hadlayaa sideed labiyo labaatankii sideed ugee soddon soo maaha jasmuhu muxuu ka hadlayaa saddex icraabka lagu sheegaya waa maxay waxa lagu bartaa war icraabka maxaa lagu bartaa ii sheega dee saddex iyo soddon qodob baa lagu bartaa saddex iyo soddonkaa qodob haddaan lagaa dhegaysan sheekh dhaafi mayside la soco halkaa waxaynu samaynaynaa ragga ardaynimada isku soo qoray isku soo diiwaangeliyey waxaynu samaynaynaa janaax baynu saaraynaa ardaygu hadduu ka soo bixi waayo waa nasiibkaaga maalin kasta liis baan qaadanayaa guruub awal hore soo su-aasha idinma dhex dhigi jirin ama guruub guruub hadda waraaqdan lib waa inaan magacuun soo saartay hebel hebel istaag kolka insha allahu tacaala saddex iyo soddonkaa ma dhaafayno haddaan lagaa dhegaysanin taa ogow haddaanan u kaa dhegaysan kari waayo arday baan samaynaya ardayda ka soo dhegaysata tobankaas hebel baa kasoo dhegaysanayaan odhanaya tobankaana hebel baa kasoo dhegaysanaya tobankaana hebel baa kasoo dhegaysanaya dhammaan waan iska wada dhegaysanayna haddaad aniga iga dhegaysatiinna diyaar baanu ahay insha allah halkaa ayuu inoogu joogi doonaa in yar baa inooga dhiman cafwan in yar baa inooga dhiman waxaa inoo dhiman calaamaatulicraab calaamadahan icraabka ila eega calaamaatulicraab eeg rafcuhu imise meelood buu ka hadlayaa baynu nidhi rafcuhu rafcuhu horta imise meelood buu ka hadlayaa koob iyo toban calaamaduu rafcuhu leeyahay waa afar calaamadood intaa un isla baro laa ilaaha illa anta war fududaa meeshu war icraabku waa ko rafcuhu sow koob iyo toban ma aha calaamadiisuna waa afar intaa maad baran kari waayeysaa koob iyo toban meelood iyo afar meelood ayuu rafcuhu leeyahay koob iyo tobanka waan soo sheegnay calaamadihiisa eeg lirafci rafcaha waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood buu rafcuhu leeyahay afar calaamadood markaad rafco doonayso rafcuhu afar astaamood oo lagu garanayo ayaa jira wahiyo damatu waa damada ka koobaad waa damo wal waawu waa wowga ka labaadna waa wow wal alif waa alifka ka saddexaadna waa alif wal nuunu waa nuunka ka afraadna waa nuun war rafcuhu imise calaamadood buu leeyahay afar afartaasi maxay kale yihiin waa damo iyo waaw iyo alif iyo nuun haddaba eega rafcaha lama arko laakiin calaamadiisaa la arkaa markaad damo aragto meeshan rafcaa joogane oo maxaad ku garatay dee damadan haddaad wow aragtana wow wowga muuna damo kortay ahayn horta wowgu waa maxay sidhiisaba waa damo yaroo weynaatay un weeyaan horta damo bal qor bal damo qoran kutuse damada see loo qor kitaabkeennan eeg damadu way ku qoran tahe eeg waxaad eegtaa daman kutusaya halkan siday ku qoranta arbacu lirafci arbacu arbacu caynka mayna dama saarnayn damadayna caynka saaran ma arkaysin arbacu waa wow yar war haddaba haddaad damo aragta rafcay calaamad u tahay haddaad wow aragtana rafcu calaamadu yahay le waa damo weynaataye alifku wuxuu leeyahay isagu alifku walaalkay baa wow ahaa buu yidhi walaalkay ayaa wow ahaa dee qofku hadduu xilka ka dhinto walaalkii baa qabta xarfu cila laysku kaaya yidhaahdaa aniga wow buu yidhi haddii wowga la waayo xilkii uu u baahnaaye rafcaha anaa buuxinaya wow alifkiibaa meesha soo galo walaalnimu ku soo galay xilkiibuu dhaxlay isna haddaad alif aragta rafca meeshaa joogta la soco nuunkiibaa isna halka soo fadhiistay wuxuu idhi sideed iyo toban dhinac ayaan xarfu cillaha uga egahay nuunkaa odhanay wuxuu ku dacwooday sideed iyo toban dhinac ayaan iyo xarfu cillaha ka shabahaa buu yidhi sidaa darteed yaan layga reebin walaalahay halkay mareen halkii sow wowgu rafco calaamadu ma ahayn sow alifkuna rafco calaamadu ma ahayn war anigana rafco calaamad iga dhiga nuunkiina ku dara markaa rafcaha imise erey baa lagu gartaa culimo afar afartaasi waa maxay waa damo iyo waaw iyo alif iyo nuun soo afartaa maaha afartaa waxaa loo qaybinayaa koob iyo tobankii aad hadda ila socda afartaa sow koob iyo toban qodob maahayn qodobadii rafcuhu ka hadlayay calaamadihiisiina sow afar ma noqon ii haya waa cashirkeenna beriye afar iyo koob iyo toban baynu isku qaybin doonaa intaa markaad fahamto rafca dambe oo kugu soo noqonayaa ma jiro kitaab kasta oo naxwaa ood barato waa intaasuunood fahamto weeye koob iyo tobankaa iyo afartaasood isa siisun weeye sheekh ma jiro wax kaloo lagugu soo kordhinaya ha ka yaabin nasbaha hadda u kaalay lirafci rafcaha waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin wahiya damatu waa damo walwaawu iyo wow walalifu iyo alif wanuun iyo nuun fadamatu damadu aslun asal weeye wamaa siwaaha waxaa ka soo hadhayna furuucun waa furuuc damaduna waa asal waxa ka soo hadhayna waa farac nasbuhu imise calaamo ayuu yeelanayaa nasbuhu nasbuhu imise calaamo ayuu yeelanayaa welinasbi nasbaha waxaa u sugnaaday khamsu calaamaatin shan calaamadood ar nasbuhu imise calaamuu leeyahay shan calaamadood buu nasbuu leeyahy mawaadicdiisuna imise ahayd wixii la nasbin jiray koob iyo toban iyo shantaasa la isku qaybin doonaa isagana intaa waa inaan fahamno welinasbi khamsu calaamaatin markaad nasbe raadinaysid shan astaamood mid ahaan waa inaad heshaa wahiya alfadxatu waa fadxo haddaad fadxo aragto meesha nasbaa jooga walalifu waa alif haddaad alif aragtona fadxaa jooga walkasratu waa kasro kasro haddaad aragtana fadxaa jooga walyaau waa ya ya haddaad aragtana fadxaa jooga wa xadfu nuuni xadfu nuunkuna waa fadxo shantaasaa culima fadxaha calaamad u ah falfadxatu fadxuhu aslun waa asal wamaa siwaaha waxa ka soo hadhay oo min alcalaamaati ihina furuucun waa furuuc khafduhu balan eegno imise mawdic buu khafduhu lahaa mawaadicdii imise ahaayeen sideed sow ma ahayn calaamaduhuna waa saddex saddex iyo sideed baa la isku qaybin doonaa walilkhafdi khafdaha waxaa u sugnaaday alaau calaamaatin saddex calaamadood wahiya saddexda calaamadood alkasratu waa kasro iyo walfadxatu fadxo iyo walyaau ya falkasratu kasruhu aslun waa asal wamaa siwaaha waxa ka soo hadhayna furuucun waa furuuc saddex iyo sideed baad isku qaybin jasmihii u kaalay weliljasmi jasmaha waxaa u sugnaaday alaau calaamaatin saddex calaamadood jasmo markaad raadinaysid saddexdan midkaad heshaaba waa jasmo wahyo sukuunu waa sukuun wa xadfu xarfucilla waa xarfu cillo la xadfo xarfu cillaha la xadfaya wow iyo ya iyo alif weeyo marka la jaro waxay noqonayaan jasma meeshaa imanaya wa xadfu nuun iyo nuunkiioo la xadfayo saddexdaasaa jasmaha astaan u ah jasmuhu waa icraab lama arko laakiin calaamadiisaa la arkaayo saddexa waa sukuun xadfu xarfulcilla iyo xadfu nuun mawaadicdiisuna hadda saddexdii ficil mudaaric bay ahaayeen saddex iyo saddex baa la isku qaybinaya fa sukuunu sukuunku aslun asal weeyi wamaa siwaahu sukuunka waxaa ka soo hadhayna farcun waa farac in sha allahu tacaala halka ayuu inoogu joogayaa wallahu tacaala aclaa waaclam